goobjoogayaal ku sugan magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen magaalada wajeer maanta kadib markii dad caraysan ay ku soo xoomeen gawaari laga lahaa magaalada mandheera oo ku xandhibnaa magaalada wajeer kuwaasoo doonayay in ay aadaan magaalada mandheera dhimashada ah ayaa la sheegay inay dhacday kadib markii mid ka mid ah gawaaridaasi uu jiray laba haweena shilkan waxaa xigay qulqulatooyin iyo dhagxaan in ay tuuraan dadweynaha qaarkood booliska ayaa riday rasaas iyo sunta dadka ilmada ka keenta aadan bishaar xasan oo ah weriye madax bannaan oo goobjoog ahaa ayaa v o eda uga warramay siday wax u dhaceen jawigan wajeer ayaa maanta aada u xumay iyadoo ay ka jirta khallaaso xoogan taasi oo sababtay kadib markii ay madaxda magaalada iyo weliba ciidamada ammaanka ay sii dayeen baabuur xamuul ah oo ka xayirnay muddo ilaa hal usbuuc ah magaalada wajeer kadib shacabkii ayaa aada usii carooday taasi oo sababay inay sameeyaan inay ballaqaystaan goobaha ganacsi taasi oo weliba sababtay in ciidamada booliska ay soo baxaan oo ay ay adeegsadaan sunta dadka indhaha ka ilmeysiisay iyo weliba rasaasta ay kor u ridayeen taasi oo ay ku eryayeen shacabkani caraysan jawigii ilaa iyo hadda waa kacsan yahay aada ayuu u xun yahay waxaana laga cabsi qabaa inay dhacdo ballaqo loo geysanayo dukaamada dadka ajanib ajaaniibta ay leeyihin iyo weliba labada beeloodba iyadoo ciidamadana ay heegan yihiin taasi oo ay adeegsanayaan sunta dadka indhaha ka ilmeysiisa iyo weliba rasaas amaba afka qalaad loo yaqaan life bullet